بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad afartan ruux oo ku dhintay daadad saacadihii la soo dhaafay ku dhuftay waddanka almaqrib ee dhaca galbeedka qaaradda afrika maamulka yuhuudda oo waddanka kenya keenaya mid ka mid ah nidaamyadiisa difaaca hawada ugu sarreeya tallaabo lagu sheegay in talaabiib ay doonayso in mar kale bariga afrika ay ka dhigto goob ay dagaal furan ay ka gasho xilli horey loo sheegay in soomaaliya ay keentay qalabkaasi sardoonka waddanka denmark oo markii ugu horraysay maraykanka ku daray liiska khataraha amniga ee qaaradda yurub dowladda iiraan oo cabsi ka muujinaysa weerar lagu qaado maleeshiyaadka isugu yaray xisbullah iyo xuutiyiinta yemen ka hor inta uusan maamulka yuhuudda mar kala qaadin duulaan weyn oo ka dhan ah dowladdaasi qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo afraad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afariyo labaatanka jamaada thani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya dalka morocco ayaa sheegaya in maalinnimadii shalay ugu yaraan soddon iyo toddoba qof ay ku geeriyoodeen fatahaado xooggan oo ka dhashay robab culus oo ka da'ay gobolka xeebta ku yaala ee asfi ee ku teedsan badweynta atlantiga sida maamulayaasha dalkaasi ay xaqiijiyeen manyaan ka soo baxay dowladda morocco ayaa lagu sheegay in magaalada asfi oo saddex boqoliyo soddon kilomitir koonfur ka xigta caasimadda arribaad ay la kulantay duufaanno xooggan oo socday muddo hal saac ah kuwaas oo sababay fatahaado aan caadi ahayn sidoo kale soddon iyo laba qof ayay xaqiijiyeen inay wax ku yoloobeen kuwaas oo loo daadgureeyey cisbitaallada waxaana bayaanka dowladda lagu sheegay in ku dhowaad toddobaatan guri iyo toban baabuur ay burbureen waddooyin badanna ay go'een sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey biyo fara badan oo ku qulqulaya waddooyinka magaalada asfi kuwaas oo qaaday islamarkaana dul sabaynayaan baabuur fara badan iyo qashinkii yaalay gudaha magaalada waddanka morocco ayaa lagu soo warramayaa inuu wajahayo roobab culus iyo baraf ka da'aya silsiladaha buuraha dhaadheer ee atlas muddo toddoba sanno ah oo ay dalkaasi ka jirtay abaara sababay in qaar ka mid ah biyoxireennada waaweyn ay qalalaan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa yuhuudda oo kenya geenaysa mid ka mid ah nidaamyadeeda difaaca hawada ugu sarreeya tallaabo mar kale ay ku doonayaan in bariga afrika ay ku keenaan nidaamyadooda difaaca hawada marka laga soo tago kan yaalla gudaha soomaaliya warbixin uu daabacay wargeeska the kenya times ayaa lagu sheegayaa in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu sheegay in gudaha dalka kenya uu keenayo nidaamka casriga ah ee difaaca hawada ee sbider kaasoo ka mid ah nidaamyada ay soo saarta shirkadda maamulka gumaystaha yuhuudda ee military ee rival advanced defense system waxaa xogta lagu sheegay in benyamin netanyahu uu qaab hadiyad ah william ruto ugu wareejinayo nidaamkan difaaca balse waxaa xusid mudan intaasi ay ku hoos duugan yihiin dana fara badan oo uu maamulka gumaystaha yuhuudda ka leeyahay geeska afrika nidaamka sbider waa nidaam difaac oo si deg deg ah uga jawaaba khataraha hawada kuna shaqeeya gantaalada python iyo derby waxa uu awood u leeyahay sida xogtu ay tibaaxayso in wax uu ogaado dabagal uu sameeyo islamarkaana uu burburiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dagaalka waxa uu sidoo kale awood u leeyahay in burburin uu ku sameeyo helikobtarada iyo gantaalada hagista leh warbixinta oo soo xiganaysa mid ka mid ah falanqayaasha geeska afrika ayaa tibaaxday in maamulka gumaystaha yuhuudda qalabkan uu keeni doono gudaha dalka kenya isagoo adeegsanaya diyaarad xamuul oo nooceedu uu yahay boing toddoba boqol lixdan iyo toddobo waana mid ay isticmaasho wasaaradda difaaca ee maamulka gumaystaha yuhuudda sida the kenya times uu sheegaya nidaamka sbider ayay xukuumadda william ruto horey u codsatay in ay ka iibsato dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda balse markan ayay wasaaradda difaaca sahaynadu go'aansatay in iyadoo huwinaysa magac hadiyad ay u geyso dowladda kenya balse waa tallaabo kale oo ay ku damacsan tahay in bariga afrika ay ku keensato nidaamyadeeda difaaca hawada marka laga soo tago kan yaala gudaha soomaaliya si gaar ahaaneed dhanka bari gunaanadkii nidaamkan difaaca ayaa lagu waramayaa in khatar badan uu u soo jiidi doono waddanka kenya iyo kuba ku hareeraysan oo ay soomaaliya ugu horreyso maadaama loolanka sahaynada ee caalamka uu sii lixaadsanayo marba marka ka dambeysa sirdoonka denmark oo markii ugu horreysay maraykanka ku daray liiska khataraha amniga yurub wargeeska faransiiska ka soo baxa ee lefigaro ayaa shaaciyey in hay-adda sirdoonka milatariga denmark ay soo saartay warbixinteedii sannadlaha ahayd ee ku saabsanayd xaaladda amni iyo mustaqbalka dhow ee boqortooyada denmark iyo si guud ahaaneed qaaradda yurub warbixintan ayaa lagu tilmaamay sannadkan mid taariikhi ah kadib markii lagu arkay in maraykanka uu qayb ka yahay liiska waddamada khataraha amni ku haya yurub sida ku xusan warbixintan waxay ka digaysaa hoosudhaca aanan horey loo arag ee uu wajahaya amniga qaaradda yurub kaas oo uga imanaya jawaanib kala duwan oo uu xitaa markan ku jiro maraykanka sida sirdoonka denmark uu sheegaya khatarta ugu badan ayay yurub waxay ka wajahaysaa dhanka muslimiinta keliya duulayaasha ah ee weerarada halyeennimo ka fulinaya gudaha waddamadan intii u dhexaysay sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan iyo sannadkan laba kun shan iyo labaatan ayaana lagu waramayaa in yurub ay ku fashilantay in ay xakamayso weerarada muslimiinta ay fulinayaan waxaa si gaar ah farta loogu fiiqayaa waddamada jarmalka faransiiska iyo ostri oo la kulmay dharbaaxooyin xoogan albaabka labaad ee ay khataraha amni yurub ka wajahaysa ayay warbixintu ku sheegtay in uu yahay dhanka iiraan waxay gudaha yurub ka fulisay xukuumadda tehraan ayay yidhaahdeen weeraro xoogan iyagoo adeegsanaya wakiiladooda gaarka ah dhanka shiinaha marka laga hadlaya iyo saamaynta amni ee yurub waxay warbixintu tibaaxaysaa in biijin ay doonayso in ay sii wiiqdo saamaynta galbeedka iyadoo xoogga saaraysa basaasnimo iyo jabsiyada dhanka internetka gaar ahaan sirdoonka macmalka iyo tiknolojiyadda kuwatamka gunaanadkii waxaa warbixintan sirdoon lagu soo qaadanayaa dowladda maraykanka iyo sida markan ay ugu jirto liiska waddamada halista amni ku haya yurub waxay xogtu tibaaxaysaa in tan iyo markii uu soo rogaal celiyo donald trump ay yurub wajahaysa haliso kala duwan laga soo bilaabo damicii washington ee qabsashada jasiiradda greenland ilaa lagu keeno goodisyada kala duwan ee ku qotama in maraykanka yurub garabkooda uu ka bixi doono lana gaaray wakhtigii ay iyagu gacanta ku dhigi lahaayeen amnigooda iiraan oo ka digaysa weerar kale oo xooggan oo uga yimaada dhanka yuhuudda iyo dagaallo ay geli karaan garbaheeda gobolka warbixin ay diyaariyeen hay-adaha ammaanka iiraan ayaa daaha looga rogay saadaalin halis ah oo ku saabsan marxalado milatari oo isxigxiga oo ay dhexda ka geli karto xukuumadda tehraan kuwaas oo la filaya in ay ka yimaadaan dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda warbixintan oo uu baahiyey wargeeska aljariida oo ka soo baxa dalka kuweyt ayaa lagu sheegayaa in ka hor weerar toos ah oo lagu qaaday iiraan ay dhici karto dharbaaxooyin lagu dhufto ururka isugu yara xisbullah iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman waxay intaasi ka dambeeyana xukuumadda tehraan lagu qaadi doono dagaal ka ballaaran midkii dhex maray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo iiraan ee socday muddada labiyo tobanka maalmooda ah waxay xogta oo sii socota tibaaxaysaa in ururka isugu yara xisbullah uu dhinacyo kala duwan cadaadisyo xoogan ka wajihi doono sida dhanka suuriya maadaama maamulka gumaystaha yuhuudda uu weli joogitaan ku leeyahay qaybo ka mid ah koonfurta waddanka suuriya qiimayntan sirdoonka iiraan ayaa caddaynaysa in suuragalnimada weerar toos ah oo maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku qaada iiraan ay si weyn ugu xiran tahay guusha howlgallada lagu beegsanayo labada garbood ee tehraan waa xisbu shaydaan iyo xuutiyiinte haddii labadaasi awoodood la wiiqa ayay warbixintu tidhi in fursadda weerar ka dhan ah iiraan ay sii xoogaysan doonto guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها hagaag dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo afraad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo aad ku dhegaysataan silsiladda dhegaysiga dhigaalada alaaba halkan waxaa inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada afar iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbaqii an tusaxax xalqadeennii toddobaadkii hore waxa aynoo joogtay sida jiilkii hore ay ula dagaalameen shayddaanka xalqadeenna maantana halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonnaa in shaa allah waxaa jirta arrin kale oo qayb ka ah dagaalkaas lagula jiro shayddaanka oo u baahan in lagu baraarugo waxay ahayd waddada ay suufiyadu kula dagaalamayeen shayddaanka inay dilaan nafta uu ku jiro shayddaanka si uusan u helin meel uu galo meesha uu galayana waa shahwaadka loo qurxiyey dadka wuxuuna ahaanayaa mid mar walba afuufaya si uu u huriyo markaas ayuuna ka caajisayaa qofka inuu damiyo markaa ayayna sii holcaysaa haddii ay shahwaad ka dhintaan shayddaanku ma helayo boos nafta dadka uu ka galo mana awoodo inuu guto kaalintii uu lahaa ee uu u hamuun qabay ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا
markale allah waxa uu leeyahay واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
sidaas ayuunu qofka suufiga u ahaanayaa mid ku jihaadaya oo u dulqaadanaya waxa ka soo gaaraya jihaadkaas ilaa uu ku guulaysto inuu dilo shahwaadka si uu uga leexdo shayddaanka laakiin qofka adduunka ka saahiday ma ahan waddada uu kula dagaalamayo shayddaanka inuu nafta dilo isagoo dilaya shahwaadka waddada uu jihaadkaas u marayo ee uu ka soo xiganayo manhajka rabbaaniga ah waa in nafta laga ilaaliyo baadiyeenta shayddaanka iyadoo naftana ay ahaanayso mid leh firfircooni si ay dhulka ugu dhisto manhajka rabbaaniga ah iyo jihaadka waddada allah dartiis waxyaabaha dawaaficda ah ee uu allaah ugu talagalay nafta dadka uguma talagelin dheeldheel laakiin wuxuu ugu talagalay asbaab allah wuxuu u abuuray dadka si ay dhulka khaliifo uga noqdaan wuxuuna ku amray inay dhisaan وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً
mar kale allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
xigmad darteed ayuu allaah uga abuuray cantoob carra ah kadibna wuxuu ku afuufay ruuxda kama uusan abuurin nuur sida uu malaa'igta uga abuuray oo kale إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
cantoobadii carrada ahayd la jirkeeda ayaa nafsaddii basharka laga helay shahwaadkaas loo qurxiyey insaanka زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب laakiin afuufiddii saraysay darteed ma aysan sii ahaanin carab madow sidoo kalena ma aysan ahaanin dareen raaxo oo adag sida raaxada xayawaanka laakiin waxa uu ahaaday isagoo carro ah weli ruux jilicsan oo ka ilaalinaysa madowga carrada taas oo ku shidaysa qiyam iyo mabaadi iyo hadaf iyo yool u qalma dadka uu allaah karaameeyey ee uu doortay ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ۖ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا wuxuuna og yahay allahana abuuray in shahwaadka amaba dheh waxyaabaha dadka ku riixaya shahwaadka inay yihiin waxyaabo dadka aysan marnaba ka maarmi karin oo ku riixaya inay shaqeeyaan oo ay wax soo saaraan oo ay horumar sameeyaan sidoo kalena inay dhaqdhaqaaqaan oo ay wax dhisaan waxyaabahaasi oo ka mid ah waxyaabaha dadka loo keenay dhulka inay ka qabtaan si aysan u hor istaagin waxyaabaha dadka ka hor istaaga inay ka soo baxaan kaalintii ay lahaayeen kuwaasoo badan sidoo kale allah wuxuu og yahay inay lama huraan tahay in la xakameeyo shahwaadkaas si aysan ugu rogmin shaqadii loogu talagalay oo aysan isugu beddelin burbur manhajka rabbaaniga ah waa mid ka samaynaya iskudhelitirka loo baahan yahay oo xakamaynaya shahwaadka isagoo aanan dilaynin iyo sidoo kale isagoo aan fasixin si ay xargaha u goosato waxaana xaqiiqo ah in shahwaadkaasi ay yihiin meesha dadka noloshooda lagu imtixaanayo إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا waana meeshan halka ay suufiyadu milicsatay oo ay xoogga saartay sababtoo ah waxay arkeen in dadka ay ku dhacayaan imtixaanka dhanka shahwaadka marka haddii uu awood u yeesho in uu soo afjaro oo uu dilo wuxuu ku guulaysanayaa imtixaanka laakiin waxay hilmaameen xigmadda laga leeyahay shahwaadka iyo baahida loogu abuuray dadka noloshooda iyo baahida loo qabo in la xakameeyo inta la awoodo waana sidaas sida uu qabo manhajka rabbaaniga ah sida uu allaah u soo dejiyey nebigana uu caddeeyey اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء marka ay mooganaadeen xigmaddaasi maxay noqotay natiijada dadka ma awoodaan inay noqdaan iftiin dhammaystiran sida ay ka rabaan suufiyada jihaadkooda ballaaran ee ay kula jiraan shahwaadka isla markaas qofka ma yahay mid gutay cibaadadii laga rabay inuu guto xitaa haddii uu ku guulaysto inuu helo ruuxdii jilicsanayd isagoo dilaya nafta iyo shahwaadka qofna ma inkirayso in qofka suufiga dhabta ah in laylinta ruuxda uu ka gaarayo meel sare iyadoo ruuxdiisana ay ka duulayso jidhkiisa culus iyadoo khafiif ah iyadoo xor ka ah shahwaadkii soo jiidashada lahaa markaas ayay u hoyanaysaa caalamyo aysan awoodi karin inay gaaraan kuwa ku hafanaya shahwaadka laakiin dhanka kale qofka suufiga ah wuxuu ku dhacayaa wax doorinaya maankiisa oo aad iyo aad u macaan oo u sawiraya inuu gaaray meeshii uu u socday markaas ayuu shaqada ka istaagayaa sababtoo ah marka ay shaqada noqoto wadiiqo wax lagu gaaro marka loo fiiriyo insaanka caadiga ah isagoo dhab ahaantiiba gaaray marka muxuu uga baahan yahay wadiiqadaas sababtoo ah waxaa waddada raadiya qofka aanan awoodin inuu gaaro halka uu u socdo laakiin kuwa gaaray waxaa ku filan inay tageen meeshii ay u socdeen sidaas ayay ugu wada kulmayaan nafta qofka suufiga ah waxyaabo fara badan oo ka leexinaya inuu shaqeeyo in uu jihaado jihaadka uu gelayo qofka adduunka ka saahiday si uu dhulka ugu ogo manhajka rabbaaniga ah si ay kelimadda allaah u noqoto midda saraysa iyo si diinta oo dhan allaah ugu ahaato si loo burburiyo baadilka loona baabi'iyo oo loo taago xaqa loona saramariyo oo wax loo dhiso waxna loo cammiro si wax loo badsado waxna loo kobciyo si loogu diyaargaroobo in cadowga allaah la argagax geliyo arrinta koowaad ayaa ah aragtida uu ka haysto adduunyada wuxuuna caqligiisa u arkaa inaysan ku xirnayn aakhiro isagoo u arkaya adduunka inuu yahay xabsi uu doonayo inuu ka fakado si ay ruuxdiisa uga taklusto culayska jidhka markaas ayay ku xirmaysaa nuurka allaah oo ay ku xirmaysaa aakhirada aanan ku xirnayn adduunyada marka maankiisa laga hadlayo marka uu adduunku noqdo xabsiga qofka maxbuuska ku ah ma waxaa laga sugayaa inuu xabsiga dhiso isagoo kala kulmaya dhibaatooyin badan kama fikirayo oo wuu isaga leexanayaa danna kama gelayo wixii adduunka ka hallaabaya ama ka dumaya waxna adduunyada kama hagaajinayo isagoo u hamuun qaba maalinta uu ka baxsanayo arrinta labaad ayaa ah inuusan jirin rabitaan sababtoo ah maba jiro wax ku riixaya rabitaanka oo dhaqaajinaya dareenkiisa qofka wuxuu danaynayaa cuntadiisa cabbitaankiisa dharkiisa iyo meeshii uu ku xaaji gudan lahaa ama wuxuu doonayaa inuu helo awood ama inuu helo hanti ama cilmi ama sarayn ama inuu helo xil ama inuu asaagiisa ka hormaro ama wuxuu danaynayaa inuu caqligiisa u dhiso si macnawi ah markaas ayuu u dhaqaaqayaa si uu uga salgaaro waxyaabaha naftiisa ka guuxaya ee rabitaannada ah isagoo aan u fiirinaynin ma wax qiimo badana mise waa wax liita ma wax toosanaa mise waa wax qalloocan ma wax hagaagsanbaa mise waa wax aan la kari karin laakiin marka uu noqdo hamiga laylinta ruuxda in la dilo rabitaanka si ay nafta uga taqlusto muxuu u dhaqaaqayaa muxuu raadinayaa isagoo aan adduunkaba ka rabin waxna haddii uu wax uga baahdana waa wax uu nolosha ku ilaashanayo waana waxa ugu yar ee nafta ilaalin kara arrinta saddexaad ayaa ah waxa uu qofka sawiranayo in uu gaadhay waxaad doonto ku tilmaan adiga laakiin waa dareen ay ruuxda dareemayso qanaaco iyo isku filnaansho lagu kaaftoomayo waxa la haysto iyo inaan loo baahanin wax kale haddii waxa loo baahdana haddii wax loo baahdana waa meel ka saraysa meesha hadda la joogo markaas ayuu dadaal badan ku bixinayaa si uu nafta u sii layliyo una sii dilo marka ay wada kulmaan saddexdaasi arrimood iyadoo lagu darayo fahanka xun ee laga qaatay caqiidada qadaha iyo qadarta kaas oo aan marnaba ka shaqaynin si wax looga beddelo waxa hadda taagan siduu doono ha u xumaadee sababtoo ah waxaa lagu helay qadarta allaah marka in la isku dayo beddelka arrintaasi ayuu u arkayaa qadarta allaahoo laga hor imaanayo sidoo kale marka ay kulmaan arrimahaasoo dhan nafta qofka suufiga ah maxaa hore u dhaqaajin kara nolosha adduunka haddii uu dhaqaaqo wuxuu u dhaqaaqayaa isagoo ka xeeladaysanaya meelaha lagu kufi karo si uu dhulka nabadgelyo ugu noolaado الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeenna afar iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
قد جاءنا البيان
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى